asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaada halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu howlaha farada badan isugu keenno iyo tusaalayaasha cajiibkaa aynu ku bixinno waa xubinteenna murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo qiyaasaha goonida iyo kuwa gaarka ah iyo kuwa maarata gundhiga intaba laga dhex helo waxaase ka horeeya inaa adigu marka hore aad afka hooyo fahanto waxaa ka horeeya inaa horta adigu noqoto qof soomaali ah lama raba inaad magaca sheegato soomaalinimadu maxay tahay soomaalinimadu waxay leedahay shuruudo fara badan waa in jinsigaaga soomaaliga ah iyo dhiiggaaga soomaaliga ihi uu qaali ku leeyahay sidoo kaleento soomaalinimada waxaa ka mida shuruudaheeda waa in aad afkaaga hooyo ku kalsoon tahay sidoo kale soomaalinimada waxaa ka mida haddii eebeedmahayo inaad dhaqan iyo hiddo leedahay oo asal loo laabto aad leedahay oo meel lagu hidda raaco aad leedahay oo adiga laftaadu aad is og tahay oo dareen jiritaan uu kugu dheehan yahay waa inaad noqoto qof isku kalsoon haddii aad shakhsiyadaadan iyo jiritaankaaga iyo dadnimadaada iyo asalkaaga sooyaalka intaba aad ku kalsoonaa weydo afkan aad ku hadasho soomaali ma tiid adaa lagu dhahaa waxaa adaa lagu dhahaa soomaali ma tiid soomaalinimadu maxay tahay soomaalinimada laba nin oo siyaasiyiinoo tuuga ah waa inayna kaa bedelin soomaalinimada waa inayna lacag la-aantu kaa bedelin soomaalinimada iyo afkaaga hooyo waa inaadan wax kale ku iibsanin soomaalinimada waa inaadan adigu ka cararin soomaalinimada waa inaad adigu noqoto midka xumbaara taasaa waxay tahay waxa la dhaho hebel waa soomaali taasaa ah soomaalinimada dhabtaa xubintayna murtada maanta idamka eebe aan ku soo qaadanaynaana waxaa weeye waxaa la yidhi saddex degdeg kuma habboona saddex degdeg kuma habboona waxaa la yidhi saddex degdeg kuma habboona haye saddexda aan degdega ku habboonayni waa kuwe damacaad higsanayso jawaabtaad dadka siini iyo ehelkaad la dagaali saddexduba degdeg kuma habboona damacaad higsanayso jawaabtaa dadka siini iyo ehelkood la dagaali saddexdaaba ama ehelka aad la dagaaliba degdeg kuma habboona ayaa layidhi ehelka aad la dagaaliba degdeg kuma habboona haddii ehelka ujeeddadu maxay tahay waa inaad fahantaa marka haye ujeeddadu maxay tahay damacaad higsanayso degdeg ha ku abbaarin wax fara badan baa lagayaa inay kaa khaldamaan oo waxdadi lacalla guri dabaqoo shan toban dabaqaha dabacda inaad dhisto haye lacagtii baad heshay durba shamitada qas oo bil gudaheed kaga shaqaysaya guriga inaad dhahda maaha damcaagu muxuu aha inaad dabaq dheer dhisto haye dabaqa waa in loo tartiibsado oo tayadiisa aada ogaato oo dhismihiisa aada ogaato oo uu noqdo mid dhaxalgal ah oo maaragtay aan dhibaato kuu keenaynin ama aan ceebo ku soo baxayn sababtoo degdegu ceebo badan ayuu keenaa isdeji waa kow waa damacaad higsanaysa waa labo jawaabtaad dadka siini lacalla su-aal baa lagu weydiiyey ma jawaabaysaa wax aad ka fiirsatay ku jawaab haddii xitaa lagu caayo hala caytamin adna cay ha ugu jawaamin ee hadal macno leh ugu jawaab oo qiimo leh waa jawaabaad celinayse adoo lagu caayay baad rabtaa inaad cay ku jawaabto ka fiirsa xitaa cayda aad qofkan kale ku caaya rabto iyaduna waa mid loo baahan yahay inaada ku degdegin sidoo kaleento ehelka yaa dagaal idinka dhexeeya inaad dagaalantaad rabtaa haye soo waxaad la dagaalaysa ehelkaagi maahaa ha ku degdegin qiimee oo indha badso u tala badso meel ku hubso markaa kabacdi haddaad la dagaalaysa ehelkaaga la dagaal oka iyadana meel ku ogow ayay ku leedahay sidoo kaleento saddexdaas arrimood ayaa laguu sheegay damacaad higsanayso jawaabtaa dadka siini iyo ehelkood la dagaaliba laguma degdego ayaa lagu yidhi mahmaahda maanta ee aan ka soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi laba kala bariday kala war la'aa